wada cawdaane midnaan caynaynine oo caradiina hala iseeyo ururka caafimaadka ururka caafimaadka caruuriyo ciroole dadkuu u wada cawdaane midnaan caynaynine oo caradiina hala iseeyo ururka caafimaadka
salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan u wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka caafimaadka oo toddobaadkiiba mar aad kala socotaan raadiyaha sanguuni mujada siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba makaartiisa dhobliyo nawaaxigeeda dhegaystayaal barnaamijka caafimaadka waxaa idiin soo diyaariya islamarkaana idinla socodsiiya anigoo ah maxamed cali samow toddobaadkan barnaamijka caafimaadka waxaan uga hadlaynaa cudurka kaduudyaha oo saameyn ba-an ku yeeshay bulshada ku nool degmada dhobley dadkuu u wada cawdaane midnaan caynaynine oo caradiina hala iseeyo ururka caafimaadka ururka caafimaadka caruuriyo ciroole dadkuu u wada cawdaane midnaan caynaynine oo caradiina hala iseeyo ururka caafimaadka
xanuunka kaduudyaha waa xanuun uu keena virus ah qofka uu ka dhaca ayaa calaamad waxa u ah qandha soo booda ah oo haysa laba ilaa iyo toddoba maalin ah waxaana ku xiga xanuun toddobaad bil ama sanado qaadan karo wuxuu qaataa xagladaac ama xibno xanuun ah u dhimashada cudurkan ah ayaa aada u yara qiyaastii kunkii qof ah hal qof ayaa u dhinta hadduu alla qadaro dadka da-da ah ayaa u dhinta inta badanna xanuunkan badana dila ma ahana laakiin qofka dhowr maalmood ah ayuu howlgab ka dhigi karaa mana ahana xanuun tallaal iyo daawo toona leh waxaa ugu muhiimsan in qofka xanuun baabiya isticmaala inta uu xanuunka hayo waa inuu qofka cabo biyo badanna si uu uga fogaado halista fuuqbaxa waana in uu ku dadaalo nasiino ka fogow in aad qaadato daawada antibiyootikada ah haddaba qaar ka mid ah bulshada ku nool degmada dhobley oo aan waraysi la yeeshay ayaa iga warbixiyey saameynta uu cudurka kaduudyaha ku yeeshay bulshada degmada waa cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi oo ku nool degmada dhobley gaar ahaan bosniyo Een, cudurkan kadudiyow dad badan uu saameeyey welina gaar ahaan dhobley dad badanna way u dhinteen dad badanna waa- way ka kaceen aan dadkii ka kacay baan ahay xanuunkaa qabtay muddo laba maalmood uu yahay qandha horjajab iyo wuxuu leeyahay een, korkoo dhan oo ku xanuunayo Een, bulshada dhobley waxaan ka wacyigelinayaa inay een, gaar ahaan ay tagaan ca- een, goobaha caafimaadka ayna iska baaraan xanuunkaas intaasaan ku wacyigelinayaa intaynan cirbada iyo waxaas la dhicin ha- ha tagaan farmasiyaasha waaweyn sida dhakhtarada waaweyn dhammaan
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa axmed maxamed xuseen oo ku nool degmada tinidobley Een, runtii een, magaalada aad buu u saameeyey xanuunka kadudiyaha runtii waa cudur uun walaa la dhihi karo saameyntiisuu wataa runtii bulshada aad buu u saameeyey Een, marka kadudiyaha walaahi waa aa- aad buu u xun yahay magaaladana walaahi aad dad badan buu aad u hayaa Ee, waa runtii xanuun oo aan la sheegi karin walaahi qofku ku dhaco unbaa dareemi karaa laakiin aad buu u hayaa magaalada Een, isu socodkii bulshada iyo xitaa uu saameyn hadduu soo bato runtii waxaan ka codsan lahayn hay-adaha iyo dowladda inay xanuunka bal wixii laga qaban karo laga qabto bulshada laga caawiyo talooyin hadday noqoto sida isbitaalaha caafimaadka oo kale in waxaasoo dhanba laga xaqabtiro ayaa bulshada aada u fiican aniga deegaankan hadda aan degannahay ilaa iyo dhowr qof oo kale sababta ilaahayna meesha way ku jirtaa laakiin markii la fiiriyay sabab ahaan kadudiyow bay u wada dhammaadeen baa leey dadka inkastoo uu qadar allah ay jirto runtii deegaankan aan degannahayna waa deegaan wax walba u fudud yahay oo xuduud ah socodka bulshada badan haddee xagga kismaayo noqoto oo kale bulshadu way ka yimaadaan xaggan qaxootiyaha iyo kenya marka waa meel xuduud ah waa wax walbana waa iska imaan karaan marka bulshada waxaan oga digayaa inay xanuunkaas inta badan ay iska ilaaliyaan ilaahay wax ilaalin karaa marka waa xanuun aada u dhib badan oo wallaahi dhibkiisa wato ilaahay muslimiinta ha ka qabto qolada caafimaadka iyo deegaanka maamulka deegaanka waxaan ka codsanaynaa inay bulshada bal talooyin caafimaad iyo wixii markaa lagu tari karo la siiya bulshada insha allah wasalaamu calaykum asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu magaceygu waa deeq ibraahim faarax ku nool degmada dhuubley khaasatan xaafadda waaberi waxaan ka mid ahay dhalinyarada ku nool degmada dhuubley waxaan hal iyo laba aan ka dhihi rabaa cudurkan kadudiyo walahaaya oo ku soo batay labada bilood ugu dambeeyey degmada doobley cudurkan horta waa cudur halis ah afka qaadna waxaa lagu dhahaa jukungunya haddaad rabtiin google inaad ku qortiin waa ku qori kartiin saa kuu soo baxaya bahalkan daawadiisu waa b c m barstomal sidaa u taqaanin ama barstomalka shubshubka ah daawo daawo kale malahan daawo ilaahahaayo dadkaana cirbadda dadku dadku kula ordaayo cirbadba halkaas wuxuu ku yahay aganist wuu u daran yahay qofkii lagu diro kawuu leewaay waa kasoo noqosha aan lahayn marka dadka qaar hadda yacni ma garanayaan darribaadiyaha sidoo kale camal dadku waa la soo qaadaa guduuduhu ku dhacaya cirbad le hor loogu durayaa si dad badan aan garanaya hadda allah u naxariista dad badan aan garanayo adigii kow iyo laba aan dhihi karo aan ku dhinteen oo weliba degmada dhoble ka tirsan cudurkan waxaa lagu garanaya waa hiveva yacni kala goysmada ku xanuuno yacni yacni sign and symptoms badan wuu leeyahay oo lagu garto calaamadooyin badan laakiin kuwana yacni ugu muhiimsan qana saa'id ah kalagoysmada ku xanuun dhaqaaqa kelin skin rashes daawada u ran waa b c m barastamoolka shushubka ah daawo kale ma lahan loo isticmaalo marka dadkan yani ma kala garanaya miya ma aqaano aqoon yani saas ma lahan miyaan waxay kula ordayin un cirbad qofkan cirbad dide mar la durona bis waaye dhimashada ilaaha haay laakiin kow lee waaye waa uu daran yahay bahalkan marka waxaan ka iloobay bahalkan waxaa keena yacni dhaliya waxaa waaya maskueto ama sidaa u taqanin kanaaca kanaaca keento cudurkan waa degmada dhubli ku badan asaana laga dhaxlaa yacni kanaacada asaana laga dhaxlaa marka ha laga fo joogtinaayo yani inta laga fo yani iska ilaalinaya ha iska ilaaliyo baashaasna waxaa laga dheeraba nii sheegaya cirbadda cirbad saaid ay u daran tahay baalkaasna barastomalkaasna la isticmaalo daawo ilaahahaye barastomalkaasa saaid ugu roon waa hagaag dhegaystayaal waxaan isla soo gaarnayay qaybii dhexe ee barnaamijka caafimaadka ee aad kala socoteen raadiyaha sanguuni barnaamijka waxaa idinla socodsiinaa anigoo ah maxamed cali samow haatana kusoo dhowaada heesta dhextaalka u ah barnaamijkeenna
akhriyay dunidoo dhan laga akhriyay bal weeye adduumaadu wana aan rodarana inay tahay dilaa culus dunidoo dhan laga akhriyay dunidoo dhan laga akhriyay
waxaanun da'wayno dushoy kaneecadu aadmiga ku darto qofkay miciida danabka dalaq ay ku siisana degdeg buu u qaadaa waxaanun da'wayno dushoy kaneecadu aadmiga ku darto qofkay miciida danabka dalaq ay ku siisana degdeg buu u qaadaa
docmarkay u turutana diiftiyo haraadkiyo xumada dareenka leh daxfurkeedu wuxuu yahay dirqi dhiiga oo gaala aan dareerin xididada dacmarkay u turtana diiftiyo haraadikiyo cumada dareenka leh dahfurkeedu wuxuu yahay dirqi dhiiga oo gaala aan dareerin xididada
qofka aan dadaal helin ama daawo laga siin ka dalaafyay noloshu fuulfuul fuuldoonta aakhiro qofka aan dadaal helin ama daawo laga siin ka dalaafyay noloshu fuulfuul fuuldoonta aakhiro
wasanaga dardaarane bandha aadu daraniyo calamadaha dumada qof ka soo dareemao wasanaga dardaarane bandha aadu daraniyo calamadaha dumada qof ka soo dareemao xarumaha dabikiyo isbitaal durbebagan isbitaal durbebagan dayartiyo dhaalankana ka daweeya kii qaba ka daryeela dumarkana xarumaha dabikiyo isbitaal durbebagan isbitaal durbebagan dayartiyo dhaalankana ka daweeya kii qaba ka daryeela dumarkana
dullin sida kaneecadu biyahay la dharistahayo ukuntay dul sararta doorkeeda noloshana dhig waa u dahabo kan dadkay ku naaxdaa dullin sida kaneecadu biyahay la dharistahayo ukuntay dul sararta dorkeeda noloshana dhig waa u dahabo kan dadkay ku naxdaa hagaag haddii aan halkaasi uga harno heestaasi dhextaalka u ahayd barnaamijkeena dhegeystayaal weli waxaad la socotaan barnaamijka caafimaadka ee tala socoteen raadiyaha sanguni dhanka kale mid ka mid ah dhaqaatiirta ka howlgasha isbitaalka rafiikiya ee degmada dobley ayaa dhankiisa iga warbixiyey saameynta cudurkan waxyaabaha keena iyo sidoo kale waxyaabaha looga hortegi karo بسم الله الرحمن الرحيم halkan waxaan ka salaamayaa baraha saxaafadda sanguuni siday fursadda qaaliga ay siiyeen aad iyo aad aan u mahadcelinaa waxaan kaloo aan aad ugu mahadcelinaa shaqaalaha iyo dhammaan bahda caafimaadka barnaamijkan soo gaari doonay dhammaan bulshada ku dhaqan dobley ilaa iyo nawaaxida jubbooyinka oo dhan horta maanta waxaan ka hadli doonaa waxaa anigoo ah magacayga markaan idiin dhaafo magacayga waxaa la yidhahdaa tura cabdiqani maxamuud oo ka howlgala istaal rafiiki waxaan rabay inaan ka sheekeeyo maanta bulshada iyo saameynta uu ku leeyahay eh, cudurkan hadda nagu imaaday oo bulshada uu yaqa- adduunka loogu yaqaano dengu fever ay soomaalida loola baxeen eh, maxaa la dhihi jiray eh, kadoodyaha loola baxay dadka marka inta badan eh, waxay sheegayaan eh, inay ka cabanayaan cabsi badanna way ku haysaa Eh, waxyaalaha oo hadda bulshada isla dhex maraysa waxaa kamid ah hata qofka inuu daawooyinkii qaadan karin haddii infection laga helo ama laga helo maxaa la dhihi jiray ii sheegay eh, malaria laga helo in cirbadihii hore ay u qaadan jireen xataa ay dadka ay ka cabsanayaan liajli waxa waaye bulshadii waxaa ku badatay qofkii cirbadaa la dur wuu dhimanayaa saan waaye Eh, isagayna waxna isku shaqa ma lahan Eh, waxana waa environmental waa cudurada qaarkood waxaa jira environmental eh xilli season oo soo maraa xilligaasna uu ka baxaa marka season uu waaye waan ka bixi doonaa hadduu leeraahu waxyaalaha looga hortegi karo bulshooyinka waxaa kamid ah inay bulshada aada iska howlgelinta dadka gurigiisa la joogo kale inay hoos hoos keenan distance inay siiyaan gacmaha in la iska dhaqo eh, mask haddii la xiran karo la xirto maadaama waxaan environmental ay tahay oo hawada soo maraayo eh, ma ahan cudurada samabada ku dhaco oo sida neefsiga kaa sababka marka la xiran lahay samabada ku dhaca ahaan ma lihi laakiin cudur kasta contamination ahaan ayuu u dhacayaa marka in taxadar la lahaado eh, meesha bulshooyinka dadka isku imaanayaan oo kale aada looga taxadaro Eh, bulshadana mar walba ay ka warhayso cudurkan sidoo kale calaamadaha heesa zaa'idka waxay tahay qandho zaa'id uu qofka leeyahay qandhooyinka ama qofka in laga hartago qandhada qofka wuu dhiman karaa dad badan waxaa aragnay qandho zaa'id hayso istaalkan oo lagu keenay oo stageka u dambeey marayaan qaarkoo qalaleen qalal kheyr qalal marayaan oo forty ilaa iyo forty one degree centigrade marayso marka waxaad dareemaysaa bulshada naftarkeeda intay ka cab- cirbadii ama daawadii istaalki ahaan ay uga cabsanayaan oo maanta istaal qofka daagiis cirbadaa lagaa duraa wuu kaa dhimanaa liya marka waxaa arkaysa dad badan oo xaafadaha laskaga haysto oo la dhahayo qandhajibin un kaniini iyo waxaa la siiyo waxna qofkii wax kama taraya kaniini oo qandhada haysa waa zaa'id waay marka bulshada waxaan ku wacyigelinayaa inay xanuunkan daawo uu leeyahay daawooyinkan inay qaataan wixii dhib ku imaanaya dhakhtarka naftigiisa wuu fahmayaa oo bulshadase naftigiisa saa madax waaya indhow ah maadaama caafimaadka isagoo uu muhiim gumeed u yahay marka bulshada waxaan ka wacyigelinayaa dhammaantood inay ka warhaayaan insha allah duleera waana cudur siisanaan oona dhaafi doonaa duleera waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu guud ahaan dhegeystayaal waxaa intaasi inooga eg barnaamijka caafimaadka ayaad kala socoteen raadiyaha sanguni muujada siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba makartiisa dhoble iyo nawaaxigeeda barnaamijka caafimaadka waxaa idiin soo diyaariyay islamarkaan idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed cali samow intaan barnaamijka mid lamid ah dib ugu kulmi doono dhegeystayaal waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo dadkuu wada cawdaane midnaan cayrinayne oo caradeena hala iseeyo ururka caafimaadka ururka caafimaadka caruur iyo ciroole dadkuu wada cawdaane midnaan cayrinayne oo caradeena hala iseeyo ururka caafimaadka dadkuu wada cawdaane midnaan cayrinayne oo caradeena hala iseeyo ururka caafimaadka ururka caafimaadka caruur iyo ciroole dadkuu wada cawdaane midnaan cayrinayne oo caradeena hala iseeyo